ganacsatada suuqa weyn ee suuq mujiinka ayaa waxa ay sheegeen in ballan ay horey ugu qaadeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wajeer aysan ilaa iyo hadda aan la oofinin ballanta ay sheegeen in mas-uuliyiinta ay u qaadeen ayaa waxay ahayd in lahaanshaha suuqa ganacsiga ee suuqmujiinka ay gacantooda lasoo gelin doono sidoo kalena waraaqda subarloogada amaba taitolidka lasoo siin doono balse shantii sano sidan ku dhammaatay waxa ayna dhaliileen qaar ka mid ah madaxdii ballanta u qaaday iyagoona sheegay in xitaa qaarkoodu aysan dib ugu soo laaban
suuqan muddo badana maaragtay way soo jijiiday ninbaa dad baa sheegteen suuq maaragtay anaka askale waraaqay la imaadeen wixii marka bacdi waa la fadhiistay nairobi waa la fadhiistay minit ayaa la kala qortay marka dhowr maaragtay madaxna way soo martay cabaas kaakiyaa soo maray oo maaragtay ka ahaa m b wejia east marka labaad haddana waxaa soo noqday rashiid qaasim amiin oo haddana maaragtay xildhibaanka isla hadda jooga isagana maaragtay kolley aniga ballamo fara badan way qaadeen inay maaragtay suuqan inay ka dhisaan dabaq oo korna maaragtay xafiisya laga dhisa hoosna suuq ahaan laga dhisay maaragtay sidii suuqyadii nairobi camal mool in laga dhisay maaragtay noo ballan qaadeen ilaa haddana maaragtay markii oo siyaasadda markay dhammaatay maaragtay nin walba dantiisa usa galay wax noo imaado oo hataa suuqa armihiisa wax naga wareystay ama haddii kale maaragtay wax meel noo soo saaray maana arkin ilaahay khayra siiye maaragtay gabadha faatuma geedi dhowr jeer maaragtay aan la fadhiisanay gabadhi maaragtay waxay ballan noo qaaday ee noo cadays maaragtay suuqii inay title deed ay usoo qaadi doonto ayna noogu soo qaadi doonto maaragtay madaxweynaha jamhuuriyadda kenya mudane uhuru kenyatta ilaa haddana iyada maaragtay siday noogu ballan qaaday markii ugu dambeysay war ay noogu soo celis ma lahan maarata ilaa hadda sidee maarata u fadhinaa wajia east embiga rashiid qaasin amiin ballan buu naga qaaday suuqa jiinga inuu noo dhiso ilaa haddana suuqa jiinga wax noola dhisay male waqtigiina wuu dhammaaday arrintana gebagabay taagan tahay maadaama waxaa laga raba two thousand twenty two waa waqti doorasho waqti doorashona suuqan lagama gaarin noola dhiso annaga suuqan muddo badanaan deganeen dadka u yar konton sano degan yahay suuqan waxa waaye ara mooyaa bixiye allah u naxariistee nuur cali cabdi ogle wajiha sawt embigiisaa noo hadlay allah u naxariisto suna wuu dhintay annagana weli waa suuq waan fadhina wax oo madax oo noo dhista madax ilaa waqti badan waxaan ku soo marnay in mar walbana la dhaha suuqa waa nii dhisaynaa waa nii hagaajinaynaa suuqa saana nii yeelaynaa waxbana ay ka soo hirgelin muxushumuu rashiid qaasin asiga fasta ninka noo ballan qaado oo suuqa xitaa markuu dhib badan naga soo maray ninka loo helay oo noo orduu ahaay asiga iyo muxushmo faadumo geedi dadka noo ordaynay ahayn dadka noogu ordayhayn dadka dhowr jeer markiina lagu dhibay naga dhibay ahaayeen dhanka kale waxa ay baaq u soo jeediyeen madaxda oo ay ka mid yihiin xildhibaanka bariga wajeer iyo sidoo kale wakiilka dumarka ismaamulka wajeer kuwaasoo hore ugu ballanqaaday in lahaanshaha dhulkani ay dib ugu soo celin doonaan gacanta ganacsatada dhismihiisa ku hayaana
ka bilaabatay gabanaha ilaa maaragtay lixdii constituency madaxdoodii waxaan rabnaa maaragtay suuqan in loo xureeyo oo nala siiyo maaragtay title deedkan loo keeno suuqana loo dhiso suuq casri maaragtay noogala hagaajiyey oo hataa maaragtay suuqii la nadaamiyo yaan ka codsan lahayn madaxda ballankii waxaan rabnaa oo shalay uu naga qaaday xildhibaanka wajiha east rashiid qaasin inuu ballankii noo oofiyo oo arrinta eed aheed oo shalay ballanka naga qaaday annaga weli waa sugaynaa nin ballan qaada eed aragaa la dhehe ballanka inuu noo oofiyo uu suuqu noo dhiso taasaan rabna ilaa hadda warqadda dhulka wax noo keena ma jirto weli waan sugayna iyadana inay warqadda dhulka noo keento si degdeg inta doorashada la gelin oo two thousand twenty two doorasho la gelin labadaasaan ka sugaynaa midna inuu suuqa noo dhiso iyadana ay noo keento warqaddii oo dhulka aan ka haysatada dhanka kale waxa ay baaq u soo jeediyeen madaxda oo ay ka mid yihiin xildhibaanka bariga wajeer iyo sidoo kale wakiilka dumarka ismaamulka wajeer kuwaasoo hore ugu ballanqaaday in lahaanshaha dhulkani ay dib ugu soo celin doonaan gacanta ganacsatada si kastaba ha noqotee suuqa weyn ee ganacsiga magaalada wajeer ee loo yaqaano suuq mujiinga ayaa marar badan waxaa ka dhalatay dood iyadoo lahaanshaha saxda ay suuqan ilaa haddana aan la xaqiijinin cidda ay gacantooda ku jirto balse ganacsatada ayaa waxaay dowladda iyo madaxda ugu baaqeen in suuqa gacantooda lagu soo celiyo sidoo kalena waraaqaha caddaynta la siiyo cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer